الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxay noo socday kolley xadiidkii dheeraa ibnu cabbaas duruqdiisii iyo riwaayaadkiisii ee uu ka warinayay adigu cumar ibnu lkhadaab iyo kuba tacalluqsanaa dumarkii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh umuurahood iyo rasuulka ilaahay ictisaalkiisii iyo bal umuurahaas ay noo socotay waana riwaayaad u dheerna way noo dambayso dee waa kolley xalayna waxbaan soo aragnay waa xadiidkii un duruqdiisii bal wixii ziyaada iyo waxyaalahaasna waan eegi doonaa biidn illaahi tacaala umuuro xadiid ku tacalluqsanna marka dambe u noo dhammaadaan yar eegi doonaa in sha allahu tacaala wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala waxadaanaa isxaaq bnu ibrahim alxandaliyu wa moxamed bnu abi cumara wataqaaraba fi lafdi اlxadiidi qaala bnu abi cumara xadaanaa waqaala isxaaq ahbaranaa cabdالrazaaq labadan sheekhay muslim leeyahay isxaaq iyo moxamed ibnu yaxya xadiidkan riwaayadiisa way wadaagsadeen ay cabdirasaaq ka warinayaan laakiin alfaadoodaa dhici karta meelo qaarkood inay dee aanay iswaafaqsanayn marka laakiin laftiga xadiidka way isku dhow yihiin buu leeyahay xadiidkani markaa waa riwaayadooda si guud kii isaga laftiga lahaa inooma sheegin waxay noqonaysaa un dee waa meelo qaarkooda riwaaya bilmacnaa bay noqon ee lafdiga xadiidka way isku dhow yihiin waxay yidhaaheen markaa dee akhbarana cabdirazaaq midna xadaanaa waasiqaday ku kala dunaayeen qaala akhbarana macmarun can الzuhriyi can cubaydاllahi bni cabdillaahi bni abi thawrin can ibni cabaasin qaala anahu qaal bal sanadka cubaydullaahi bni cabdillahi bni abi thawr baa inoogu sugan oo cusub waana kol haddaadan dee uu ibnu cabbaas kaba warinayo waa nin taabiciya welibana zuhri baa kasii warinaya taabici kale taabiciintii dhexe weeye dee dabaqadii ka horreysay zuhriba weeye goorta waa nin siqa ah oo taabiciinta dhexe ka mid ah waxaanu kolkol u yimaadaa kutubta taraajimtiiyo keyrkood baa annawfaliyu nawfalkana waa reer bani nawfal oo dee quraysh ahayd bay nisbadu tahay laakiin kollay reerka kama dhalane waa mawaalidoodii mawle xirfi ha noqda ama mawle cidqibe adigu bal taas buu kaba mid yahay ninku siqo weeye waana taabici taabici dhexe ah kutubta lixda ana dikri ama riwaayo waa ku leeyahay laakiin aad bay riwaayaadkiisa u yar yihiinoo kutubta lixdaa xadiidkan aan haynaa ugu sugan wax kale uguma sugna xaafid ibnu xajar baa suu dee kollay meelo fatxulbaari waa meelihii qeybta waa juska hore iyaba waa tan aan nidhi xadiisku meelo kala duwan buu soo arooriya waa kataba cilmi markuu joogo waa mujalladka koowaad ayaa wuxuu idhaha ninkan cubaydullaahi bnu cabdillaahi nin kalaa jira magaca aabaa iyo magacaan magacay wadaagsadeen waa mid ibnu cabbaas inay ka warinayaanna way wadaagsadeen eeg magacii iyo magacii aabaa way ku kulmeen ibnu cabbaas labadooduba waa cubaydullahi bnu cabdillahi iyo cubaydullahi bnu cabdillaahi ibnu cabbaas bay labaduba ka wada wariyaan zuhrina labadaba uu ka wada wariyaa waana de ishtibaah buu imanaya haddaan dee lasii dhammayn markaa wixii cabdillaahiga ka dambeeya oo riwaayatu zuhri canhumaa way wadaagsadeen riwaayatumaa can ibni cabbaasna way wadaagsadeen magaciiyo magacii aabbahay ku kulmeen laakiin maxaa u dhaxaynaya dee kaanimidi waa cubaydullahi bni cabdillahi bni cutbat ibni mascuud fuqahadii madiina toddobada ahayd nin kaba mid oo caalim ah ninkanna waa nin siqee laakiin aad bay dee ninkaasi axaadiida ibnu cabbaas ka warinaya saxiixayn kuma sugan iyo keyrkiiba way badan yihin dadka axaadiistiisa badsaday weeye ibnu cabbaasna cilmi badan kaba xambaaray oo dee waxa weeyaan dad kaba xambaaraa ay yarayd ninkana waxaan idhi xadiidkan oo keliya ayuu leeyahay xadiidkan oo keliya ninkaasna waa ninka axaadiistiisa aada u badan tahay ibnu cabbaas gaar ahaanna saxiixad iyo keyrkoodba siduu dad kaleba waa nin caalimo imaamo macruufo aad ibnu cabbaasna si dee intawaaduc iyo rifqila ayuu wuxuu weydiin jiray taasi keenaysay inuu u burqado oo cilmi badan uu kaba naqliyo halka abu salama waa dood badnaayo la muran badnaa ibnu cabaas soo deetay iyo dhicitay isagaa berigii dambe odhan jiray low rafaqtu bibni cabaasin lastakrajtu minhu cilman kaiira haddaan u dhimriyon uba dabciyo dee kolkol buu yar mujaadalo la geli jiray ibnu cabaas cilmi badan waa abusalamata ibn cabdira cilmi badan baan kala soo bixi lahaa ninkana waxa weeye dee cilmiga aad buu de adigu kan qad fajara minhu cilman kaiira isagu se kaana yakhzinu cilmahu fii bacdi awqaati abu salama oo kale bal ninku waa kaas xadiidkan baanu ku leeyahay صaxiixayn iyo kayrkiiba saasaa nidhi cubaydullahi bn cabdillahi bn abi thawr can ibni cabaasin qaala wuxuu yihi ibna cabaas lam azal kama suulin xariisan midku dadaalaya inaan ahay calaa an as'ala cumara cumar inaan weydiiyo can imra'atayni labadii dumar ahaa ee min aswaaji nabiyi sala اllahu calayh wasalam rasuulka ilaahay haweentiisa kaba mid ahaa alatayni labadaas oo qaala allahu tacaala ilaahay yidhi yaga kuba yidhi sababla khidaabi inta tuubaa ila allahi haddaad toobad keentaan oo ilaahay toobad keentaan maxay ka toobad keenaya waa min atacaawun calaa rasuulillahi sala allahu alayh wasalam waa kuwan iskooxaystay iskaashaday rasuulkii ilaahay si ay dee waxyaalo ama uga manciyaanba asalkiiba si aynu soo marnay tacaawunkan calaa rasuulillahi haddaad taa ka toobad keentaan dee waa rabbi toobadou idinka aqbalay waayo faqad saqat way iilatay quluubukumaa quluubtiinu dariiqii toosnaa way kaba leexatay taasba weeye quluubukumaana dee kolley waa lababa laba qalbi un bay leeyihiine waxa weeyaan qalbi wax ka badan ama midna maba laha laakiin kolley luqaduna way iskaga badan tahay oo markastan oo kale shay musanaa wax loo idaafeeyo waxaa luqada carbeed kuba badan iyadoo waxaa loo idaafeynayo musanaa la jamciyo manaa halkan saddex xaalaba way iman kari lahayd bal maalan aayadda qur-aankaa iska dah fii kayr lqur'aan haddii ay tahayba imaka maxaana odhan kari lahayd fii kayr lqur'aan baa leeyahay qad saqat qalbaahuma oo labadiiba la tasniyeeyo dee waana sidii asalkaan layd inay laba qalbi un bay leeyihiin iyo san imaka taallo oo kale iyadoo la ifraadiyo ka dambe la tasniyeeyo intaba dee luqada way iman lahayd waxay dhahan ta ugu dee fasaaxo badanna waa san qur-aanka dhacdayoo in culays baa ku jira iyadoo lafdigu musano yahay hore haddana kii loo idaafeeyeyna inuu musano noqdo qalbaahumaa oo kale qalbaahumaa waxa ka sahlan dhawaaqa uga fudud quluubuhumaa baa kaba fududoo markaa taas oo kale markaa waa shay iska badantaa iminka sidana waa tan waa labadaa weje kalena tan baa dee ka fasaaxaysan kana sahlan oo ka fudud bal kuwaasaa wuxuu leeyahay muddo dhan waa dee kolley xursigiisii iyo dalabkiisii iyo ijtihaadkiisii iyo cilmi doonitaankii bal dee cilmigii waa hayaayo umuurihii daahirkii uu garanayaaye waa dee inay ciddan heble iyo heblo lama odhan waa mubham wuxuu doondoonayaaba tacyiinkii mubhamka markuu cilmigii kale iyo funuuntii kala dhamaystay waa tacyiinkii mubhamkan ama kuwa labada la ibhaamiyey tacyiinkoodii ayaabu dee muddadaa dheer kuba dadaalaya taasna ay tahay in xirsigii uu cilmiga kuba dadaalayay xataa markaa cumarna gees waasaynu soo marray waa ka haybaysanayo dee waa haybadii caalimka lagaba haybaysanayo taas waana ka doonayay horena waxaynu usoo marray sanad dhan inuu sugayo bal wakti inuu fursa u heli weydiiyo intaa isagana ka haybaysanayay doonayay inuu weydiiyo tiina fursa uma helin xataa xaja ilaa u xajay cumaru cumar waxajajtu macahu aniguna waa la xajay falamaa kunaa markaan aanay bibacdi dariiqi dariiqa barhkii horeynu usoo marray xalay maru dahraan meesha la idhaaho waana laadankii ayuu cadala cumaru cumar ka leexday dariiqii masluuga ahaa dee xaajadii bashar ayuu u baahday oo waddadii dadku ay marayeen buu ka leexday oo meel dhir leh ayuu ku bayday wacadaltu macahu kollay saa ka dambay inuu usoo qaadee wacadaltu waan leexday oo isaga macahu maciisii bilidaawati waa midhara horeynu kitaabka dee ugu soo marnay tahaara baynu kuba soo marnay xadiidkii mugiiratu bnu shucba iyo rasuulka ilaahay markaa masx cala lkhufeyn iyo idaawana waa almidhara waa waxaan dee lagu qaatay waa weysadii uun oo laakiin malaa dee jirdiya waxa ay kaba samayn jireen ti aladaawana way ku jamciyaan fatabaraza xaajadiisii buu gutay dee uu ka hadhay markaas meel asturan buu tegay dhartii dee araagga ahayd markaasuu xaajadii gutay fatabaraza fatabaraza asalka tabaruskuna asalka hore albaraaz ayuu laftigu ka soo jeeda albaraazna waa meesha khaaliga kaba baxsan guryihii baaba la yidhaahaa ma banaan laakiin markii dambe waa macnaheedii ayaa laga kaxeeyey oo waxaa loo isticmaalayay waxaan dee insaanka xaajadan uu gudanayo ama waxaan kaba soo baxa alghaa'ibba waa siday ahayd uun oo dee xaqiiqa curfiya iskaba noqdeene qaa'id kuwa meesha godan ee dhulka kaba mid ah qaa'id luqada uu yahay asalkeedii hore ee waxaan khaarijka insaanka kaba soo baxaya qaaliban meelahaas baa dee dadka iyadoo ishoodii lagala qarsoomaya meelahaas iyabaa loola qastaayay ayaa alqaa'id laguba magacaabay haddaba adigu xaajadiisiibuu gutay fatani dee kolleyna meesha waxa muuqata biyii uu haye istijmaar ayuu laba yimi uma atani wuu ii yimi fasakabtu waxaan shubay calaa yadayhi labadiisii gacmood oo dee isaga ka dalbay inuu weysi weysaysanayo biyi ugu shubo isticaanada halkaasna fi lwuduuna horaynu awaa-il wudu weysaya uguba soo maray oo hadduu ruuxu macduur yahay wax ba'siyo ku sugani ma jirto hadday ligayri xaaja tahay kol haddaanay shushubidun ay tahay iyadna khilaaf lawla in la yidhaaha mooye nahyi maqsuudoo ku yimi ma jirto xataa karaaha lagama cabirayo yidhaahaan fatawada uu weysaystay faqultu waxaan idhi waa labadoodii uun oo gooni buu ku helay yaa amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoodiiow man ilmar'ataani yayii labada dumare min aswaaji nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay haweenkiisa kaa mida allataani labadaasoo qaala allahu caza wajalla lahumaa uu iyaga ku yidhi lahu iyo lahumaa iyo hore cibaarada aynu soo marayno bimacnaa can qaala lahu ay qaala canhu aan ku fasiri jirnay tani maaho macnaa isagoo ka hadlaya waxaas buu yidhi taas waayo imika waaba khidaabba iyagu khidaabkii loo jeediyey iyagaa lagu yidhi in tatuuba ilى اllahi faqad sagad quluubukuma qaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi waa ajaban laka ya bna cabaasin macnaa layaab baa kuu sugnaaday shanigaagu layaab buu leeyahy ina cabaasow bal markaa waa cajaban laka ya bna cabaas hadalka sura inoo aan joogno aan bal inoo waa inoo soo socdaa bal siduu kuma fasiray od moodo inay yar baciidba tahay eh bal wixii kale lagu tawjiihiyeyna waa sheegi doonaaye cibaaradan waa cajaban laka ya bna cabaasin a waxay leeyihiin laba dabdi baa lagu dabdin karaa waa cajaban in la yidhaha la tanwiiniyo kolley wixii luqa ana waan isku baraarujinaynaa gees waa iyadan isu sheegaynaa gees kalena dee nooc in umuuraha ihtimaam iyo cinaayo u yeelataan baa ahoo dee qur-aankii iyo xadiidkiiyo luqadii carabeed bay kuba soo degeen marka naxwadeed iyo sarfigeed iyo luqadeedii kolley fahamkii kitaabka iyo fahamkii sunna ayaabay dee asaas uba tahay ba koodhi oo ruuxu hadduu yidhaha dee bal matalan xadiidkii qur-aankii baan aqrisanaya xaggana uu ka maran yahay cilmigeed oo kale kolley fahamkiisu waa faham khalal ku sugan yahay unbuu noqon akhdaada kolkolna bal waxa dhici karta dee marka laxnigii kuma bato xadiidkii uu soo noqlinayaba sidii si aan ahayn ugu dhawaaqo rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalam caleyh siduu xamaad ibnu salama lahaa dee si uu yidhi si aan ahayn baad ugu dhawaaqaysaa waxaana oo dhan baad kaba sheegi kartaaba oo markaa geesi markan umuurahan waa geesi waa faa'iido mee meeshii gees kalena waa tambiih inaan umuuraha cinaayo ihtimaam u yeelano jaanibkaas kollay tambiih bay tahay bal laba siyoodoo in la yidhaaho waa cajaban inaan tanweynino iyo waa cajabaa aan la tanweynin ibnu malik baa wuxuu leeyahay raximah اllahu tacaala kitaab la yidhaaho shawaahid tawdix watasix limushkilaati aljaamic asaxiix ana madbuuc kitaabku oo de waa atawdix watasix oo ujeedadu kitaabka bukhaari kaas buu u jeeday meelihiisa ishkaal leh kol kol icraabteeda iyo marka qawaaciddii la ega ay ishkaal leedahay ishkaal ay leedahay ayuu kitaabkan meelahaas dee ma aha uun naxwo iyo taasuun imaan buu kuba ahaayo bal dee athar weyn oo waxaa la arkaa bacda siba wahiba dee inuu ka wada mashhuursanaa dadkii dabad yimi oo dhan uu kaba mashhuursanaayo laakiin cilmiga xadiidkana waaba kaa cinaayadaasuu lahaa bukhaari buu waxyaalaha meelaha alfaadaha mushkilka ah ee u baahan tawjiih u baahan bal qawaaciddii hadday khilaafsayn ayuu kitaabka kaba qoray kolley kitaabkuna qisuu lahaa oo waxay imaam sharifudiin ilyunini la yidhaaho abulxusein oo qarnigii toddobaad ayaa kitaabkan buu bukhaari buu cinaayo weyn u lahaa riwaayaadkiisa iyo duruqdiisa iyo markaas baa kollay waqtiyadaas ayaa wuxuu bilaabay kitaabkan isagoo duruqdiisii isu geeyo alfaadihiisii dabdiyey waa nusko bukhaari ta ugu sixo badan loogu kalsooni badan yahay nuskadiisu nuskhadiisu waa ta loogu kalsooni badan yahay ayaa laga dhegaysanayey isagaa aqriyayey dadka mashaqi dadka dhegaysiinayay ama maqashiinayay jaamicii ama masjidkan bani umaya jaamicu dimashaqna waa la joogay ilaa toddobaatan majlis ama koob iyo toban fadhi koob iyo toddobaatan fadhi ayaa la yeeshay kitaabka qiraa'adiisa aimadiina way joogeen aimadii joogay waxaa ka mid ah ibnu malik oo markaa kaba da-weyn sheekha ee muxadidkaa ee kitaabka laga dhegaysanayo oo dee waa sii dariiqadii culimmadu ay ahayd dadka hiqaadka ee dee aqoonta leh ama jaanibkaa dabdiya in laga qaadan jiray ibnu malik waa ka da-weynaa markaas haddaba kitaabkii aimo kalena way joogeen waa la joogay markaasaa maxaa dhacday markaa la aqriyayo haddii laftii mushkili soo baxo ibnu malik baa fadhiya ama icraab markaasaa la weydiinayo haddii bal markaa wixii kusoo xaadirina waa sheegaya hadday meeshu u yar baahan tahay hadal intaa ka badan iyo bal hubsashana waa dib dhigayay waxaa reerkaatii kaba dhashay kitaabkan aan sheegayo ee la yidhaaho shawaahid tawdix wa tasix limushkilaati aljaamic asaxiix ayaa kaba dhashay kitaabku dee kolley waa madbacaysay ana nusqadeeda kolley nin in ilaah ka raalli ahaadee kolley dadka culimada ee soomaaliyeed ee ismeelaha dee iskaga baylahsan ah meelu ku laabno jaamicat limaan aan ku ogaa imankaa beryahankamaan warhelin halkana beri nala joogi jiray sheekh maxamed gaadsan laydhaa halkaa deganaa dee jaamicadda uu dhamaystay laakiin meel uu laabnaa malaamay jirin halkaasu maxaaskiisii ayaa iisoo diray nuskada iisoo dira dee markuu macaaribdaa wax ka helo iisoo diri jire bal nuskadan haddaba bal isagaa lafdigu ka hadlay bal waxaan eegaynaa habku uga hadlay baad iminka idiin soo gudbinaya nuskadii saas ahayd in kolley dee maxfuud bay noqotay nuskada la dabdiyey culimadii ay joogto imaamkana uu dadkii ah yahay ka qaariga ee musmica ibnu malik iyo amsaashiina ay joogaan oo ibnu malikna wixii mushkil ah uu kaba jawaabayo nuskadii nuskat alyuniniya ayay laba baxday waanay xafidnaan jirtay kolley kun iyo saddex boqol iyo koob iyo tobankii hijirada ayaa suldaankii malaa kuwii uga ugu dambeeyaaba suldaankii cabdulxamiid ee khilaafadii cuhmaaniyada de waa qaybaheeda ugu dambeysay ayaa amray in la madbaceeyo waktigaasaa la bilaabay dabcadeedii kun iyo saddex boqol iyo koob iyo tobankii jirada ilaa kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo tobankii bay qaadatay iyadoo nuskadii la madbacaynayo waana dabcaadkii ugu horreeyay bukhaari dee aan sooba gaadhay ee sagaalka juz ahaa saddex mujalad oo sagaalka juz ahaa hawaamish ay wax ku qorqornaayeen waa nuskadaa weeyaan oo walow markiiba dee la madbaceeyo cinaayada weyn loo yeeshay haddana taa laguma dayne intaasoo dee azhar baa loo dhiibay oo culimo kala duwan oo cilmiga xadiidka ti yaqaan ayaa waqti dheer la siiyo lafti lafti haddana dib uga eegayay kutubta waqtiga horena waa la dabdin jiray kolleyna marka la eego sharaxda shuraaxda bukhaari sharaxan irshaadu saari la yidhaha horena malaawan u sheegay qostolani kitaabkiisu waa miisada uu leeyahay nusqadaasi uu ictimaadsanayo markay noqoto lafdiga kii sugnaayee dadisnaa dee waa miisada shuraaxda kale kaga duwan yihi uu kaga wada horeeyo isagu taas waayo xaafid isagu marka hore wuxuu doortay inuu riwaayo gaar u watay abudar riwaayadiiso iyadna riwaayaadkaa kaba mid ah laakiin xataa riwaayada matniga madbacaysanaya sharaxa kolkol ayay iskhilaafaan sababto maaha matnigii isagu dee kolkol riwaayadii uu sharxanaya sideedii si diqale looma madbacayno kitaabkiin baa matniga gaar loo saaro etaa lala madbaciyo kolkol iskhilaafayaan lafdigu sharxaya iyo lafdiga dusha ku yaalla aanay iskuba mid ahayn bal haddaba in kitaabkaas buu ahaa yuniniya imikana dhawaabayn daarulminhaajin nuskadii iyadoo dee kollay suuradeedii ay ilaalisay ayay madbacaysay daarulminhaaj baa imaka nuskadii asalka taa berigaa la madbaceeyey icaadata dabci iyadoo xuruuftiina la dabdinayo aada loo saxayo kolley waa nusqo bal matalan taas ninkii rabana hadhow baa idin tusi doona halkana dhawaan baa lai keenay iyadanoo halkana awan dhegay bal matalan mujada dheer bukhaari oo kale dabcadiisa haddii ad doonta saa u aragtaan bal halkay u madbacaysantahiyo taas waa nusqadiiyo imaka daarulminhaaj taa berigaa la madbaceeyo berigaa kun iyo saddex boqol sanood hortood ama boqol iyo labaatan sanood hortood dabciga daba bal hadalkiisii ana ila dheeraane ibnu malik baa shawaahidka wuxuu ku yidhi waxay la gashay dee umuuraiyo nusqadaa ka warankeede waa cajaban ayuu kaba cabirayay oo uu lahaa in waxay ixtimaalaysaa dee bal imika markan tanwiinta la eegno haddii an waa cajaban aan idhaahno wuxuu leeyahay waadan ayaa ismu ficil noqonaysa waa saa uu yihi waa ayaa ismu ficila marka waana se waahan iyo way dan qur'aanka way kaana lahaba dhacday ismu ficilo bimacnaa acjabu bay noqonaysaa marka waa cajaban kol hadii la yidhaha way oo ismu ficila me waad oo ismu ficilo bimacnaa acjabu ah iyo cajaban oo taakiid u noqonaysa waayo ina macnihii hore taasi waada keliya keenaysay cajaban oo taakiid u noqonaysay noqonaysaayo waa cajaban laka macnaa ujeedadu waxaan la yaabayaaba sha'nigaagan bal muxuu ula yaabay taasi way noo soo socotaa laakiin waatan uga jeeda haddii waa cajabaa un la idhaan la tanwiinin bal inta yare udhaxaysa eg waa cajabaa fatxo keliya la aqriyo iyadu wuxuu leeyahay asalku wuxuu ahaa waa cajabi oo dee waadii tiin wawdii nudbadii ahaydun weeye oo wuxuu la mid ahaa sida yaa asafa iyo yaa xasrata asalku wuxuu ahaa yaa asafi iyo yaa xasratii buu ahaa laakiin maxaa dhacay un kasradii asafi ama xasrati iyo cajabi ayaa fatxo loo bedelay ya-dina alif bay u bedelantay oo imanka yaa asafa calaa yuusuf marka intaas oo kale iyo yaa xasrata calaa ma farato asalku wuxuu leeyahay asafi iyo xasratii bay ahayd kasradii waana dee ayuunbaa fatxo loo bedelay markay fatxadii taa u bedelantayna ya-diibaa alif u bedelantay oo arrinku waa taasoo waa dee munaada weeye oo yaa cajabi bay noqonaysaa macnaha waxaan u yeedhayaaba layaabkayga waa isla macnuune ee bal waa xagga dabdiga wuxuu yihi waa cajaban laka ya bna cabaasin qaala zuhriyu zuhri baa wuxuu yihi kariha wallahi ma sa'ala canhu walam yaktumhu kariha wuxuu karhay cumar wallahi baan ku dhaartay ma sa'ala anhu maa sa'alahu canhu waxaan uu weydiinayo walam yaktumhu lakin haddana ha karho macnaa muu jeclaysan waayo inantiisii baa meeshii kaba mid ah dadka arrintan lagula hadlayay ee ilaahayna subxaana watacaala yidhi faqad saqad quluubukuma lakiin haddana waa kaa uu caddeeyo kamuu qarin saas buu isagu zuhri yihi lakiin waxay culimadu leeyihin macnaha yar bucdi baa kuba sugane ma laba macno kaloo ay ku tawjiihiyaan baa jirta oo arrinku waaba kaa dee si uu uga joogayo waa kii aynu soo aragnay xaria xataa hadduu rasuulku yidhaha dil waan dilayaabe mid waxa weeye waaba isagoo la yaaban ibnu cabaas maqaamkii uu joogay cilmiga tafsiirka iyo aqoonta iyo taa waa ka cumar taa isagoo ogaa qadarinayo weyneynayay dadka waaweyn ee ashaakhdii iyo ashaakhdii bederye ahaa akaabirtii saxaabada ayuu kusoo darayay marka uu waxweydiinayo o kale ee aqoontaa isaguu leeyahay qisadana ay mashhuur tahay say uga qarsoonaatay halkan aanu u ga-an ay uga qarsoonaatay tiibaa ula yaabayo cilmigiisii iyo aqoontiisii badnayd ee jaanibkaasiiyo inay tani kaba qarsoonaato taasi waa mid arrin kalaa aba jirta oo ah inuu isagii laba yaabayo xirsiga uu ku dadaalayo cilmi dalabkii oo de markuu waxyaalo kastaba ogaaday ayaa xataa wixii mubhamka ahaa eg inay waxay kaama qarsoono macnihii waa garanayaaye ciddan khidaabka tasniyadan iyuu ku dhacaya labadan dumari kuwa yihin macnaa inuu xirsigiisii cilmiga uu ku dadaalayay gaadhsiiyey inuu xataa waxyaalaha mubhamka ana uu ogaado taasoo kaleo waa jaanibka xirsigiisa uu laba yaabanya bal labadaa macnoba waa la yidhi wuxu uhi markaa qaala cumar wuxuu yihi hiya xafsatu wa caaishatu waa xafsa iyo caaisha labadoodan bal xalayto meel baynu kusoo maray casharka akhirkiisii oo markii unishaan kudhan xataa markii horean eegayay dee maan gaarin markii aan lafdiga carabka marino bay igu soo baxday xabsatu wa umu salama laakiin waa tii ayn de riwaayaadkii ka horreeyeyna waan soo aragnay kuwanna waan haynaa waa xadiid keliya riwaayada xamaad ibnu salama ay dhacday can yaxya ibnu saciid bal abu daaudu diyaalisi oo kaleo yaxya ibnu saciidka kaba wariyay isagana riwaayadiisa maxaa dhacay uun xafse iyo caaisha dhacay bal markaa waxaan leyna untaasi qowlka sawaabkiisana xalay baan idhi waa arrinkan oo ah xafsiya caaisha ay hayne xafsiya umusalamo may ahayn arrin kalena wayna jirtaa eg hiyaba ii taalla waxaan filayaana nusqooyinkiina way idiin wada taallaa dee khabarkiina muxuu noqday xafsiya caaisha waa musanna o de hiya in de hadday tahay hiya xabsato ama hiya caaishatu sax bay ahaan layd mufrad iyo mufrad ee imika xabsiya caaisha meesii taalla hiyana mubtadii baaba dhacay waaba tan nusqooyinka muslim waa sida taalla laakiin bukhaari oo kale halkan riwaayadiisu maxaa yeelay humaa xabsatu wa caaishatu dee sidii qawaacidda waafaqsanaydna waa sidaa bukhaari oo kale iyo ay dhacdayoo waayo khabarkii musano weeye su-aashu waxay man ilmar'ataani ayaa su-aashina ahayd in min azwaaji nabiyi khabarkii xabsiya caaishu noqdeen markaa dee kolle waa sitaa bukhaariba saasaa dhacde laakiin nusqooyinka sidan dhacdo uma akhada wuxuu gudagalay waa cumar yasuuqu inuu kaxaynaya alxadiida xadiidka oo ujeedadu cumar si uu dee qisadii oo dhan ugu caddeeyo waa ninkan cilmiga doonaya doonaya cilmigiina naqlinaya ayaa wuxuu kumu gaabsanuun inuu yidhaah waa xabsiya caaisha intaa kumu aamusin ee bal sababtay kusoo degtay iyo qisadii oo dhan buu dabada uga galay qisadii buu kaxeeyey oo muxuu yihi qaala kunaa waxaanu ahay cumar baa leh macshara qurayshin kaley ikhtisaas buu ku nasbisanya oo akusu macshara qurayshin ama khabarkii qawmanta weeye khabarkii kuna kaanadu macshara qurayshin waxaan u jeedaa oon khaas yeelayaa ciddan ma quraysh baan u jeedaaye qowman qowm baanu ahayn iyo rag naqlibu nisaa dumarka ka qaalib noqon dumarka waanu ka adkay buu leeyahy intii aan maka joognay qoraysh oo dumarka wuxuu leeyahy dee iskaba daaye inay hadal ku celiyaanna mabay ogolayn bal waxa dhici karta ninku inuu gobasha ugu yeedhayo mooye si kalaba inaanu ula hadlin halkay joogeenba oo dad dumarka ka adag baanu hayn falamaa qadimna almadinata madiina markaanu nimi wajadnaa waxaanu helnay qowman qowm taqribuhum nisaab dumarkooda ay ka adagya waa ansaar oo dee malaa xaggaa ka adab fiicnayd oo ka yar markaas oo dumarkooda dee hadalkoodii dhegaysto iyo hadalka ku celiyaan oo ay la doodaan dumarkoodii oo dumarkoodaba ay ka qaalib yihiin ayaan helnay riwaayadka qaarkood baa yimid ina waa run waa la kala guursadoy way ka guursanay isaga ka guursan keyrkii abubakar ka guursan cid kasta iyagii baan kaba guursanay oo markaasu baabaan aragnay dumar tad ah oo dee dhaqankoodii iyo adabkoodu taa tahay riwaaya bukhaari baa marka muxuu yihi fadafiqa nisauna dumarkaygina waxay gudagaleen yatacalamna inay ka baranayaan min nisaahim adabtoodii iyo siiradoodii oo sida laftiga bukhaari ba ah adabtoodii iyo siiradoodii iyo duruqdii bal matalan dhaqanka ayay iyagii ka qaateen oo waxay bilaabeen markaa inay nala hadlaan oo de hadalkii nagu soo celiyaan qaala wuxuu yihi oo dumarkii baa halkan ay kaba qaateen dee rasuulka ilahina waa kan kaba aqbalayo kollay shidat lwadca cala nisa waa shay madmuum ah rasuulka ilahay ba de waa kan si uula dhaqmaya ata aragnay sabarkii iyo waxyaalaha ay samaynay haddana u dulqaadanayeen wa kana manzile cumar baa yihi aniga gurigay wuxuu aha fii bani umayata bni zaydin bilcawaali waa jirib ansaara oo aws kaba mid ah alcawaalina sore kitaabka siaan kusoo aragnay waa qaryooyin madiine barigeeda ku yaalay oo kala yar dhowaa manaasila awsna kolley xaggaas way ahayd dee qubane iyagaa degi jiray e aws fataqadabtu yowman maalin baa waxaan u cadhooday waa calaa imraati calaa imra'ati hadallay kusoo celiso haweeneydaydii hadal ma uu sida lafdi bukhaariba waan ku qayliye on ku dhawaaqa hadal adag buu kuba yidhi u qayliye faida hiya turaajicunia wuxuu baaban arkay waxay igu soo keliye un waa lama filaan iyadoo hadalkii igu soo celinaysa halkii dee berigaa hore inkastoo la qayliye haddii la dila aanay hadli jirinba taas dumarkii dee qoraysheed waaba hadalkii baaba igu soo celinaysaa faankartu waxaan inkiray qoonsaday an turaajacanii inay hadalba igu soo celiso ayaan qoonsaday faqaalat waxay tidhi haweenaydii maa tunkiru waa aya shayin tunkiru maxaad ka qoonsanaysaa muxuu yahy an uraajicaka inaan hadalka ugu soo celiyo waxaad u diidanteed u qoonsanaysaa muxuu yahay waaf wallaahi baan ku dhaartay ina azwaaja nabiyi sala allahu alay waslam adiga iska daa rasuulka ilaahay haweenkiisu la yuraajicna waxa weeyaan hadalkay rasuulka ilaahay ku celiyaanba riwaaya bakhaari baa dhacday inantaadu rasuulka ilahay baa ay dhibtay hadalka ku celisaa maxaad markaa adigu diidaysaa watahjuru weliba arrin kalay jira waa riwaayadeenin ziyaadada ku sugan watahjuruhu way ka hijrootaaba rasuulkii ilaahay ixdaahuna middood alyawma maanta ila leyl cadhaabay kaga aamustaa oo waxaa dhacaba hadal ku celinba maaha kolkol baa waxa dhacda midkood inay dee ay cadhooto u cadhoota rasuulka ilaahay hadday doonto hadalkiisa day soomaalidii idhaahdeen ay cadhadii kuwa maqnaato maha gurigiina ugaba baxayso ee dhawaabo kaasoo ruuxa cadhaysan gurigiina rasuulka ilaahay lama jooga taasaaba dhacda marka taa ku yidhi baa de ay ku tidhi baa wax weyn dee waa wax weyn baa kuba yimi oan u filayno fandalaqtu waan tegey buu ihi fadakaltu calaa xabsata waa inantiisa xabsaan u galay faqultu waxaan idhi aturaajiciina rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ma hadalka miyaad ku celisaa faqaalat waxay tihi nacam haa faqultu waxaan idhi atahjuru rasuulka ilaahay may ka hijrootaa waa hadalkiisa idayso iyo taasoo kale ixdaahuna midda idinka idinka midi alyawma maanta ilaleeg dee ficilkan rasuulka ilaahay waa sabirkii iyo mucaamaladii fiicnayd iyo tii uu rasuulka ilaahayba uu dadka faray wastawsuu binnisaai khayran waana tii aynu laa yafrak muminun muminatan dumarka diric baa laga abuuray sina kuguma toosnaaysa waa tay aynu wasiyaadkiisiiba haynay oo dee jaanibkaasi waa dhaqankii fiicnaayo islaamku kan weeye khiyaarukum khiyaarukum linisaaimna waa tii rasuulku yihi laakiin tan kale waa arrintoodii hore de ay kuma dhaqmi jireen de iyaguna waxaad moodaa dumarkiina waaba ka badbadina way kuma jirtay dumarkii watahjuru ixdaahuna alyawma ila lail ixdaa kuna alyawma ila lail qaalat nacam ha taasi way dhacdaabati qultu waxaan idhi cumar baa odhanaya inantiisina uu la hadlaya qad khaaba waa hungoobay man facala ruuxii sameeye waa khasaaray dalika arrinkaa ee minkuna idinka idinka mid ah mantu mudakar iyo muanasba way ku dhacdaa wakhasira uu khasaaray bacda eeg markaa lafdiga man ah kolna macnaheedaa la dhowraa kolna lafdigeedaa la dhowraa dee macnaheedii imaka halkan lafdigii laftigeedu waa lafdigan dee mudakar mufradka ahoo waa kana yar ifraadiyeen talabaadna tadkiiriyeyne man facala dalika minkuna wakasir waa la odhan kari lahaa halkan man facalat dalika minkuna wakhasirat taasna waa la odhan lahaa un waayo lafdigan baa dee waxa weya labadiiba ku wada dhaceen afata'manu miyay aamin noqonaysaa weli inantiisii buu la hadlayaa ixdaa kuna min diin midda idinka idinka midii aamin miyay ka tahay an yaqdab allahu inuu ilaahay u cadhooday ilaahay carihaa korkeeda liqadabi rasuulihi sala allahu alayh wasalam rasuulkiisa cadhada uu cadhooday daraaddeed inuu oo intaas uu la cadhoodo ilahay uga cadhooda cadho ilahay ku dhaco taas miyay aamin kaba tahay faida hiya haddii dee taas cadhoda ilaahay timaado faida hiya wuxun baaba dee dhici soo kadin halak qad halakat inay halaagsantay oo iyadoo markaa waamay halaagsantay markaa kol haddii cadho ilaahay kuba dhacdo markaasuu idantiisii ku yihi laa turaajicii rasuula اllahi salى اllahu alay waslm rasuulka ilaahay hadal ha ku celin taas walaa tas'alihi shayan rasuulka ilaahay laysa dee wax uu hayaa oo idinka hagaranayaa ma jirto ee waxbana ha weydiisan adduunye iyo waxaad wax ku badsanayso taas alfaadahay saasay ahayd xadiidka duruqdiisa kale wasalinii iweydii maa badaa laakin wixii adiga kuu muuqday wixii aad u baahantay aniga iweydii ee arrin adduunye ah ama taas iweydii rasuulka ilahay waxna ha weydiin hadalna ha kuba celinin walaa yaquranaka yaanu kugu kedin oo yaanu kudagin kugu kedin an kaanat antu waa tii mukhafafade an kaanat anhu shaniya kaanat inay tahay jaaratuki tan daradaada ee lagula qabaa hiya awsama waaxaba ilaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam mid kaa qurux badan kaa dee laguna jacayl badan yahi rasuulka ilaahay xaggii adiga yuriidu caaishata oo jaaradu dee waa adara ee laakiin lafdiguu nacayda si musiiriin ma odhan jiray daro ayaan la odhanin laa taduru walaa tanfac tii kalena risiqeeda waxba kama qaadanaysa waa jaaro marka xagga carabna haweenayda haweenka kale la qaban jaaro way kaba cabiri jireen oo dee nin keliya la wada joogaan xataa haddaanay meel wada deganayna kol haddii nin wada qabo xaggii macnaha jaar bay kaba yihiin waa taas haweeneyda nafteeda uu ninku qabo iyada nafteeda iyadoona daro ahayn jaaro waa la odhanayey waxawey oo jaarti adigu ha jaaray taasna odhanayeen oo sababto dee ninkii la jaar bay tahayba waa tan uu qababa bal markaase wuxuu uga jeedaa waa caaisha u jeedaa waxaanu leeyahay ujeedadu mansiladay rasuulka ilahi agteesa ku leedahay hadday tahay maxabadiisii iyo dee arrintan kale uu tilmaamay xalay baynu soo maray ee lamid matiin marka iyadoo haddee waxyaalo ay u samaysay isku hadlayn umuuraha isku hadlaynaysay ay u samayso sida jacaylkaa rasuulka ilahi jacayl iyo taas oo kale iyo mansiladaas adiga haddaad ku dayato sideedoo kala samayso waxaa dhici karta iyada sida ugu dulqaatay inaan adiga ku dulqaadan inay adigu taa masididin oo bal matalan oo hadda wax ay ka yimaadaan oo dalaaq kaba yimaado waa kaynu xali soo marray inu laha haddaan anigu joogin rasuulka ilahi waaba ku furi lahaa waa ku furi lahaaba marka haddaad iyadii ha ku daya bay leeyahay oo waxyaalaha ay samaynaysa ama kolkol ay ku dhaqaaqayso taas oo kale ha ku dhaqaaqin waaba intaasoo dee labadiina manzila ay kala duwan tahay oo adiga waxay kaaga yimaadaan iyadaa waxaan dee aan iyada uga iman arrinkaas yuriidu caaishata qaala wuxuu yihi waa cumar baa hadalkii wata ibnu cabaas baanu u waramayaa waana isla gooni wa kaana lii waxaa ii sugnaa jaarun ruux derisa nin aan derisnahay oon jaarna oo min alansaari ansaar ka mid a waa kaa ina soo yihi bani umayata bnu zayd buu ama degaankoodii halkay reerahoodu ahayn deganayd waqtigaas madiinada dee magaalaha ahaato dadkii reeray kala ahaayeen xaafad xaafadda loo deganaa waa halkay qolo kastaba beerahoodu ku dhowdayna way deganaayeene reer reer baa loo deganaayo bal markaa hore rasuulka ilaah yimi way kala gogo'naydba oo dee qubo oo kale reer awsa ama laba reeroo awsa oo saalim bnu cawf iyo camr bnu cawf iyo saalim bnu cawf baa degayey reer bani umaye gees bay degayeen reer ba halka masjidka iyo hareerihiisa iyo intaa reer bani najaar baa degayo macnaa waa la kala degdeganaa dee magacan ansaaro ama awsiya khasarja kaba dhexeeyo dee intii ka horreysay cadaawaba kaba dhexayso dee waa taasoo waa la kala go'naabeen haddaba ninkani ansaar buu ahaa sabi ibnu sacdiilaana xaakim xajar uu soo naqliya aws ibnu khawli ayaa la odhanaya barkood baa citmaan ibnu maalik kaba dhigay lakin wuxuu leeyay taa arrinku ma aha waayo tan ibnu sacad baa riwaayo ahaan dariiq zuhri un lakin dariiqan imaka aan aana ahayn ee cubaydullahi bnu cabdillahi bn abi thawr uu kaba warina can ibnu cabaase dariiq kale oo ah curwa can caaisha ayay saasi kuba soo arooru ibnu sacad kuba wariyo aws ibnu khawli ibn cabdillahi bn alxarith alansaari ayuu ninkani ahaa fa kunaa waxaanu ahayn natanaawabu nuzuula ilaa rasuulillaahi sala allahu alay wasalam waxaanu kaayaysanaynay oo dee midba maalintiisa degitaanka loo dhaadhacayo rasuulkii ilaahay oo dee way yar durugsanaayeen dadku hawlay leeyihin ruuxina dalabkii cilmiga iyo taas dee inay dadkii nolol bay u baahan yihiin oo macaash buu leeya waxaa dhici karta inuu xaas yeesho ama isagii baaba dee uba baahan oo muhimku waxa weeyaanuun waxaan dee macaash maciishadiisan adduunyo inaanu kaga shuqloomin cilmiga dalabkiisii wakti siiye wakti waa heli un fursa hadduu a wakti uu siiye laakiin lama odhanayo dee cilmigii kale haddaad dalbayso wax kastaba faraa uga qaado adduunyo faraa kaba qaad bal dee dadku saasay ahayn beerahooday joogeen oo tijaaradooday ku jireen oo hawlahooda kaley qabanayeene laakiin haddana dee cilmiguna waktigiisii buu lahaa ay xafidayeen ay dalbayeen ay xaadirayeen marka iyagii dee hawlaha ay lahaayeen daraaddeed ayaa waxay labadoodan jaarkii sidee iyagaa isu dhow midkoodba maalin buu rasuulka ilaahay u tegi jiray ka kalena dee reeriibuu uba hadhayay hawlihiisiina uu maalintaasuu qabsanayay isaga u gaarka ahaa markaa rasuulka ilaahay maalintaasoo dhan buu la soo joogayo habeenkii buu soo hoyanayay waati aan xalinaan yihi bukhaari oo kaleo xadiidkana wariyay kitaabulcilmi markuu kusoo aroorinaya intan buu gaba jeeday baabu tanaawubi fi lcilmi ama fi dalab lcilmi cilmiga dalabkiisiio dadka ay kaayastaan labadii dee jaarkaa ama meel wada joogay midba maalin darsigii tago wixii marka dambena ay isla yimaadaan oo dee wixii uu markaa soo faa'idaystay kii kalena uu ka maqlo oo si ay isugu faa'ideeyaan haddaba fa kunaa natanaawabu manzura ilaa rasuuli llahi sala allahu alay wasalam bukhari oo kale calaa rasuulilah fayanzilu yowman maalin buu dhaadhacaya waa tan tanaawubkii waanzilu yowman aniguna maalin baan tegayay madiine dhexdeeda oon masjidkii rasuulka ilaahay tegay oon la soo joogay fayaatiinii wuxuu iila imanayay bikhabari lwaxyi waxyiga khabarkiisa oo wixii macnaa qur-aan hadduu soo degaa ama umuurka iyo wakayrihi xawaadida kale dhacaysa sida haddii dibacti la dirayo haddii war kala soo kordho jihaada adugu wixii waree jira ama cilmi ha noqoto iyo waxyi yimi ama umuurihii kale dee haba noqotee warkaasoo dhan buu u keenayay habeenkii ay isula imanayeen waatiha ana waan ula imanayay bimili dalik maalintan dhaadhaco saas oo kale wixii khabarkii waxyigi iyo keyrkiiba waan u keenayay wa kunaa waxaanan waqtigaan nataxadau kuwa ku sheekaysta ana khasaana reerka khasaan la yidhaahaa ama boqorkii reer khasaan tuncilu alkhayra inay fardihii kabaha u gelinayso litaqzuwanaa si ay noogu soo duusho taas weeye tuncilu lkhayla kollayna malaa waxyaala yaryary qoomka u gelin jireenoo marmarkaa ama si dee ay waa ilaalin uun ama wixii mudi lahaa iyo buraha iyo waxa ay marayaan iyo kol kol dagaaladiina hawandeya way dhacaysayba waxyaala dee khaasatan dadka aada arrintoodu yar dee iyaga kasii yar hore marsanaa xaggaa dagaalada waxyaalo sida qodxo oo kale oo ay daadin jireen oo dhulkaasoo malaa midada la dhigoo kale ah hawandeya way dhacdayba taasoo fardaha iyo ujeedadu de way mudayaanoo marka hadhow fardihii ma soconayaanoo dhulkii loogu daadinayay taasna way jirtayba oo dagaalkiina hawandihi horta muslim waayba jireen xasanka si waxaas bal haddaba way iyagoo waxay maqle ujeedadu way u diyaargaroobayeen oo diyaargaroobayeen inay nagu soo duulaanoo fardahoodii baabay diyaarinayeen de ay halkaa kuba iman lahayn taasaan ku sheekaysanayna fanazala saaxibi saaxibkaygii baa iyadoo warkaasna jira oo dee sida riwaayo bukhaari oo kitaabulibaas dhacday wixii iyaga ka sokeeyey rasuulka ilaahay uu toosnaaday macnaa dhulkii dadki way islaameen waa bacda fatxi maka carabtii dhaweyd oo dhan way islaamteen laakiin iyaga harsanaayo dawlad weynna dabaday ku hayeen iyaguna dad ciidan badan labay ahaayeen oo markaasaa laga baqanayaba inay iyagu soo duulaan fanazala saaxibi saaxibkaygii baa dhaadhacay uma ataanii waa ii yimi cishaaan wakti cishaaiya fadaraba baabi dee waa waa naxsanaa argagaxsanaa albaabkaygiibuu xoog u garaacay waa sida laftiiba kuba yimi xadiidka duruqdiisa saxiixa aad buu u garaacay uma naadaanii uu ii dhawaaqay sida laftiga bukhaari asama huwa ma jooga halkan uu dhawaaqaya uu ii dhawaaqay fakharajtu ilayhi waan soo baxay faqaala wuxuu yihi xadaa amru cadiimu arrin weyn baa dhacay faqultu waxaan idhi maada qultu maada ajaءat kasaanini tanaa laga cabsanaya ma ciidankii reer kasaan baa yimi qaala la may ciidankaasi ma imane bal acdamu min dalika waadwalu wax taa ka weyn oo ka dheer baa yimi lafti bukhaari adwalu bedelkeeda waxaa ku sugnaa waahwalu oo min alhawl ah shidadii oo aad ba u munaasiba wax arrinkaa ka shido badan ka dhib badanoo weyn baa yimi oo xaafid ibn xajar baa wuxuu idhahaa ahwalnimadan ama midka iyo acdamnimadan ba waxay tahay waa binisbati ilaa cumar waxaa dhici karta dee dadkii aan dumarkan ama aan dhalin ama aan la dhalan taas oo kale dee taa kalea kaga weyneyd ee cumar marka la eego meeshii dee inantiisii xabsaa dumarkan kaba mida san uu isagu ufahmayna dalaaq hadduu jira kuwaa la furay oo xidhiirkii halkaasibaa ka go-ayo oo dee isaga tanaa wax kasta kaga weyneyd oo marka cumar loo eegaba wey marka muxuu yihi طلqa النabiy salى الlahu عalيه waslm nisa waa war aan hubsan waa taas اctizaalkii baa tan loo qaatay waana taa dee aynu kolle xalayo umuuro ku tacaluqsanaa soo maray bal wixii ware dee shaacaad ama jiroo kale in layskaba hubsado horta aan lagu degdegin waxaa dhici karta waxyaalaha badan ee la maqlaya lasdhe laysla dhex maraya kol kol inay waaqice aanay waafaqsan ama xaqiiqadooda tan ay kaba duwan tahay faqultu waxaan idhi markuu saa yidhi qad khaabat xabsatu wakhasirat waayo waa inantiisii xabsa dee waxaana ku dhoweydba inuu u digay oo uu soo waaniyey markaasuu yihi xabsa way hungowda way khasaartay qad kuntu waxaana adunu mid u malaynaya haada arrinkaa inay arrinkana u horeeye ka inay mid ahaanayo arrinkani inuu dhacayo waan filaye marka xataa idaa sallaytu subxa dee habeen bay ahayd cishaay bay ahayd waa sugay habeenkii uu seexdo markaan subaxii tukaday ayaan shadadtu calaya hiyaabiya dharkaygii baan isku xidhxidhay waa dharkii dee inay dabad buu u baxayaa maxfalkaasuu tegayaa dharkii uu qaada meelaha loo qaadan lahaa dharkii baan xidhay uma nazaltu waan dhaadhacay oo xaggii madiinaan u dhaadhacay fadakaltu calaa xabsata xabsaan usoo galay walxaal iyo tabkii iyadoo ooyeysa faqultu waxaan idhi adallaqakuna rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi miyuu idin furay faqaalat laa adri anugu war uma haye tiri ma garanayo ha huwa rasuulka ilaahi waa kan daa ha huwa da waaba kan oo muctazilun fi hadihi اmashrubati macnaa dheer naga dheeraado mashrubada ama gurfada kuba sugan faataytu waxaanu imi gulaama adoon lahu rasuulka ilahi usugnaado aswada madooba riwaayadii muslimna kolley waa ti aynu kusoo marray muslim baa tasmiyada lahay rabaax in la odhanayay faqultu waxaan idhi istadin licumara cumar u idan dalab rasuulka ilaahay u tagoo cumar baa doonaya inuu kusoo galo dheh fadakala uu galay uma kharaja ilaya uu soo baxay riwaayaddii xalayto si wax istidaankun uu ku celceliye baynu soo maray tani way ka tafsiilsan tahay waman xafida xujatun calaa man lam yaxfad waa sii taamkaydsan weeye xalayna waa ti aan soo yar tawjiihaynay kuwana aan soo yar wada jamcinaynay markaasaa fadakala uma kharaja ilaya faqaala qad dakartuka lahu fasamata waan kuu sheegay oo u aamusay ima jawaabin dee taasi idan ma aha fandalabtu waan tegey xata intahaytu ila lmimbari ilaan halkii mimbarkii rasuulka ilaahay gaadhay fajalastu waan fadhiistay faidaa waaba wuxuu baaba igu soo kadiyey cindahu cinda almimbari mimbarka agtiisa rahdun jamaaco waa maa duuna alcashara min arijaal ba kolkolba maa duuna alarbaciinna way dhahan juluusun rahdigaasoo juluusun fadhiya jamcu jaalisin weeye oo yabki u ooye bacduhum barhkood ooye wuxun baaban arkay dad jamaaca oo muslimiintii kaba mida waataynu riwaayadii hore cubayd ibnu xunayn xalay kusoo maray yankutuuna alxasa ama yankutuuna bilxasaba masalan xalataynu soo maray waa fikirkii iyo hamigii haddaba dadkan barhkood waabay ooyeen dee kuwana ficilkii kale laba imanayeen fajalastu qaliilan in yar baan fadhiyey waxbaa ku taagan waa fadhiyi kari waaye uma qalabani waxaa iga qaalib noqday maa ajidu waxaan helayo wixii aan helayey ee ujeeddadu ama arkan hamni ahaa hami iyo murugo ahaa ayaa iga qaalib noqdo smaataytu lghulaama ghulaamkii baanu imo faqultu waxaan ihi ista'din licumara fadakala uma kharaja ilaya faqaala qad dakartuka lahu fasamata waa sidii hore oo kale fawallaytu mudbiran faida algulaam yudcuunii kolay de waa kanoo waa ku celceliyey de istidaankana celcelinteedu ruuxii haddaan la maqlin aqal uu yimaado bal garaaca horena ee uu aws ibnu khawli garaaca albaabkuna marka aan dee dhawaaqiyo la maqlayn maqaamkii istidaanka ayuu noqonayaa oo dee marka hadduus haddii dee looba idmo salaamtiyo laba imanaya istidaankuna way noo dambaysaayoo dee kolley istidaan iyo dee kolley kitaabuladab waa inoo dambeeya haddii aan la idhaah muhimku kucelcelin dee marka aan la maqlin iyo ayaa dee meesha inoogu sugan se waxaa inoo dambeeya xadiid abu muusa alashcari inooguma iman doona istidaanku inuu saddex yahay macnaa ruux hadduu mar idan dalbo oo ama aan loo jawaabin oo haddana uu idan dalboon loo jawaabin oo mar saddexaad idan dalboon loo jawaabin mar kale ma sii joogjoogayo ee waa inuu intaasu ku joogsanaya ee de waa mar iyo laba iyo ugu dambeyn saddex kol hadday taa tahay bal ruuxii dee dadkii inla iscaajiyo maaha idmaanta o dhan albaabkii la garaaco kolba la dul taagnaado uun taas maaha ee in la iska tago weeye bal taas weeye oo istidaanku waa saddex haddii loo idmoo sax wey laa tarjic rasuulka ilahi baa saa yidhi xadiiskan waa inoo dambeeyeen wasalba saddexdii kamu badin be waa kan markii dambe markuu noqday faida lgulaam yadcuuni gulaamkii ayuunbaaba isagoo i yeedhayu baa arko faqaala wuxuu idkul faqad adina laka uu kuu idmay fadakhaltu fasallamtu calaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baan salaamay faidaa waaba wuxun baaba igu soo kadiyay idada meelahan waa fujaayo wuxun baaba dee si lama filaana ama degdega wixii uula kulmay huwa rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh muttakiun calaa ramli xasiirin muttakiun inuu jiqilaysan yahay calaa ramli xasiirin wa calaa xasiirin marmuulin oo min idaafati sifati ama waxa weeyaan dee ila lmawsuufba waa xasiir la sameeyey oo de waa cawdii inta badan ramli ama ribaali sariirtii cadirkee baa loo isticmaalay oo xadhkaheedan dee la taxayo laisweydweydaarinaya taas bay rimaal ama ramli lagaba cabira imanka xasiirkiina waa cawdi dee iyaduba waa tan wax laysu geegeeyey weeye waana tii rasuulka ilaahay markaas aynu soo marnay uu kuba jiifay oo aan waxna ugamay hooseyn ama kamay xigin isaguna muu gashanayn qamiis iyo ka uu wanye ma jirin ay ku taswiirantayba ama ay raadaysay jirhkiisii marka lafdigan imanka raml rimaalla waata yimaadaane macnaa asalku muxuu ahaaba lafdigan calaa ramli xasiirin wa calaa xasiirin xasiir marmuulin mansuujin weeye laysu geegeeyo dee ka samaysan waxyaalaha khuyuudeedaas kaba samaysan taas baa rasuulka ilaahay taas laakiin halkan mutaki baa inoo dhacday xalayna inuu rasuulka ilaahay jiifay baynu soo maray qaadiciyadoo kale kitaabkiisan ikmaal lmuclim waa sharaxa muslim uu leeyahay in badana nawowi raximah llahu tacaala markuu qaala alqaadi xataa imika halkan baaba meel dambe qaala alqaadi ciyaad ama qaala alqaadi hadduu idhaahna isagun buu ujeeda kolla waa kan magacaabaye halkuu wax ka soo naqlinayaa mar marka uu caddeeyuu mashaariq yidhaah mooyaane waa sharxiisaas weeye sharxiisna maanta waa la madbaciyay iyadoo weliba la taxaqiijiyey sharaxa nawowi baa ka waasaca meel meel uu yar dheereeyo mooyaane oo nawowiyo dee kolley wuxuu sidiisa uga soo naqliyu ku daayo isagoo dheereeya iyo kolkol intuu soo naqliyo wixii uu kuba inkiraya ama aanu ku waafaqsanayn isagoo taasna waa sheegaabe ee waa sharaxu aada u ictimaadsado ikmaal lmuclim waana intaas kolley lafdigu waa kitaab muclim la yidhaha buu taam yeelayaaba macnuu ya eg ikmaal lmuclim muclimkuna waa madbacaysanya muclimkaasi waxaa la yidhaha waa kitaab aada ugaba yar iyaga kuwaasoo maaziri imaam la yidhaha ay aada isugu dhawaayeen qaadiciyaad markaas xagga waqti ahaan ayaa lahaayo almuclim bifawaa'idi muslim baa la yidhaha lakiin isaga kitaab caadiya muu ahayn darsigiisane uu dhigayey fawaa'iddii uu sheeg sheegayey dee markaa meelana waa dheeraynaya meela qaarkoodna waxba ma laha darsigii uu dhigaya fawaa'iddii uu sheegaya weeyaan isaga maasirikiisa waana isna la madbaciyo almuclim bifawaid muslim marka qaadiciyaad baa si u taamyeelu meelaha dee naqsigii uu lahaa uu buuxiyo ayuu kitaabkaa dejiyey ikmaal lmuclim oo kuwa magacaabay dee kolley sharax kale oo iyadna maqaaribadu leedao madbacaysan oo muslim baa jiro nin ubi la yidhaah leeyahay oo ikmaalu ikmaal lmuclim la yidhaah isaguna dee taamiel walow dee nawowi sharaxiisiiyo qordobiyo dhammaantood isu wada geeyo taasna jira iyagna wada madbuucba bal haddaba inqaadiciyaad ba waxaan uga jeedaa ikmaalkiisa wuxuu yidhaahaa toban mujalada adigu de adigu sagaal ayuu ku madbacaysanya dabca fiican weliba wuxuu yidhaahaa halkan mutakin manaa mudajic weeye waa sidee ti uu kuba fasiro taasuu kuba fasira waa qaadiciyaad su yidhahay maka halkan bal markaa rasuulka ilahay haddaan xataa mutaki ulaynana markii hore waa jiifay rasuulka ilaahay dee markii uu soo galay ma jiifayo uun kole waa ka la hadlayo la sheekaysanayo taas oo kale oo haddaan taa kuma dayno inuu markii hore waa jiife markuu soo galay maraadin hagaajisay inuu fadhiistay markuu fadhiistayna uu dee ama makhada ama waxyaalay uu dee halkaas gacanta saare uu jiqilaystay taasna wax maanico kusugan ma jirte laakiin waxaan leeyahi waa hadalka qaadiciyaade uu isagu taa kuma fasiray faida huwa mutakinu calaa rabni xasiirin qad asara kaasoo iguu jiifayey raadeeyey oo ka muuqday fii jambi dhinaciisii faqultu waxaan idhi adallaqta miyaad furtay yaa rasuula allahi nisaa'aka farafaca ra'sahu ilaya madaxii buu sare usoo qaadiyna waa taagan yaha cumar ma fadhiisan wa qaala wuxuu ihi laa may faqultu markaasaa waxaan idhina warkiisii muu noqone allahu akbar taas buu yidhi waa farax dee inaanay arrintaasi dhicin uu kuba farxayo uu takbiirtay warkiina aanu sii dadka kusoo gaadhay aanu ahaynba ama dadkan xataa masjidka fadhiistay ay u hayseen arrintu aanu ahayn takbiirtiisina waa la maqlay oo codka ee meel kaba baxsan ghurfadii ayaaba laga maqlay oo dee kolley barhkood ay wax ka soo qaateen ba ah arrinku dee sidaa la yidhi inaanu ahayn markaasaa wuxu uhi low ra'aytana ya rasuul allahi wa kunaa macshara quraysh rasuulka ilaahay buu furfurayaa bal dee ruuxii oo xalayta inuu ku soo daray fawaaidii ruuxii dee saaxibka ahaayee murugaysnaa ama hamisnaa ruuxii saaxiibkii bal inuu ku dadaalo wixii uu balhamigan kaga suurin lahaa ama cadhadan kaga furfuri lahaa bal taas oo kale bal matalan aan arrintiina sii xumaynaynin sii adkaynayn markaasaa muxuu yihi waa jaanibkaase low ra'aytana ya rasuul haddaadna arki lahayd rasuulkii ilaahayow wakunaa waxaananu ahayn macshara qurayshin quraysh baan ujeedaa ama khusuqu macshara qurayshin qowman baana macnaa waxaad la yaadeesan iyo annaga iyo dumarkii waxaana kala haysta arrintu horeyna usoo marray cashirkii kan kasii horreeyey kii xalay kasii horreeyey ayayna kusoo marray abubakar iyo cumar iyo marka ay rasuulka ilaahay wada yimaadeen oo uu lahaa hadal rasuulka ilaahay kaga qosinayaan laba imanaya markaasoo dee ujeeddadu waxa la annaga iyo dumarkii dee markan halkan imi waxyaalaha nankada haysta haddaad arki lahayd ogaan lahayd dee waabad la yaabi lahayd ma oo muxuu yihi wakunaa waxaan ahayn macshara qurayshin qowman naqlibu nisaa dumarka waanu ka adkeen falama qadimna almadinata wajadnaa waxaan helay qowman taqlibuhum nisaahum dumarkoodu ay kaba adag yihiin fadafiqa nisaa'una yatacalamna min nisaahim dumarka iyagina iyagii bay ku daydeen iyagii bay wax ka barteen dhaqankoodii iyo adabtoodii ama siiradoodii bay qaateen fataqadabtu cala imra'atii yowman rasuulka ilahi buga warramay maalin baan haweeneydaydi u cadhowda faida hiya turaajicunii faankartu an turaajicanii faqaalat maa tunkiru an uraajicak waa dee alfaadii aan soo laqbeeye weeye fawallahi ina azwaaja الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam la yuraajicnahu watahjuruu ixdaahuna alyawma ilى اleyl faqultu waa hadalkii aynu ibnu cabaas markii hore qisada bila xadiidka bilowgiisa kusoo maray laqbadiisna way inoo horeysay qad khaaba man facala dalika minhuna wakhasir afata'manu ixdaahuna midood miyay aamin ka tahay an yaqdaba allahu calayha liqadabi rasuulihi salى اllahu عalayh wasalam faida hiya qad halakat markaa maxaa dhici haddii ilahay u cadhooday inay halaagsanto markuu taa yidhi ayuu fatawasama rasuul llahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa muusooday ilka caddeeyey in yar buu yar furfurtay faqultu waxaan idhi ya rasuula اllahi qad dakaltu calىa xafsata xafsaan u galay faqultu waxaan idhi laa yaguranaki yaanay kugu kedin oonay ku helin adiga an kaanat inay ahaatay jaaratuki tan lagula qabaa jaaradaadu hiya awsama minki mid kaa qurux badan oo waa xaqa ilaa rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam minka rasuulka ilahi xaggiisana ama rasuulka ilahi ina kaa jecelaya iyada taas yani taas oo ujeeddadu ha ku dayan oo ficilkay la imanayso ama hadalladoo la imanayso ee kolkol isku hadlayd arrintana ay ula imanayso taasoo kale iska ilaali waxaa dhici karta waxaanad filanayno inuu kaaga soo baxo arrinka fatabasama qura rasuulka ilahi mar labaad haddana uu muusooday faqultu waxaan idhi astanisu ya rasuula allahi astanisu macnaa waa istidaan oo kale macnaa astanisu ay amba sidasuu dee qurdubi ama saaxibulmufhim uu kuba fasiro astanis waa tan qur-aankaba suuratu dee istidaan ahaan uba dhacday oo dee tastanisu macnaa tastadinu ilaa idan dalabtaan marka guri aydaan lahayn aad timaadaan ha gelin un xataa tastanisu macnaa waa ilaa unsi ama istidaan aad dalabtaan marka halkana isaga soo ku fasiro saaxibulmufhim oo kale astanisu ya rasuula amba sido fi lxadiid ujeedadu sheekadii ama hadalka dee rasuulka ilaahi waa kanoo arrintanaa kuba timi waa kanoo cid umuu fasixinoo cidi umay garayn isagii hadalkiina uu yar furfuray wuxuu hadduu haddana hadalka sii wado oo kale waa intaasoo rasuulka ilaahi kaba cadhoodo ama aanu raalli kahayn ama uu dhibsado uu taas uu cuslaysto markaasuu leeyahi astanisa amba sidu fi lxadiid ya rasuul allah hadalka miyaan sii wadaayo dee waa nooc isagoo dalbaya mu'aanaso ama dee isagoo rasuulka ilaahay una weheliyeelaya hadalkii weheshanaya ama dee uu hadalkii ku furfuranayo uu sii wadayo ama siduu manaa ya rasuul allah ama siduu fi lxadiid ujeedadu miyaan hadalkii sii wadaayo ma sii hadli karaayo sii wadi karaa qaala nacam rasuulka ilaahi ha buu yihi markuu taa yidhi intaa taagni buu ku yidhi fajalastu waan fadhiistay buu yihi farafactu raasii madaxaygii baan sare u qaaday oo fi lbeyti aqalkii waa gurfadii ayuu eegeegay fawallaahi baan ku dhaartee maa ra-aytu maan arag fiiha waa beytkii ama gurfadii fiihi fi lbeyti waa mashruubadii shay-an shay yaruddu lbasara ishaba celinaya wixii ishu qabato oo la yidhaha waa waxbaa yaallo dee umuurtii alaab iyo waxyaalaha isha soo celiyaba kumaan arag ilaa uhuban harga un mooye alaaatan saddexa uhub jamcu ihaabin weeye uhub iyo ahab labadaba in lagu jamciyana xalay waan soo sheegnay ilaa uhuban alaaatan waana intaan la megdinba waa tii dee qaradna yaalay in yaroo heedna uu khisaanadii ku arkay faqultu waxaa ihi udcu llaha yaa rasuul allahi ilaahay bari rasuulki ilaahayow oo waxaad ilaahay weydiisataa an yuwasixa calaa ummatika ummadaada inuu wax u waasiciyo oo uu risiqa u waasiciyo faqad wasaca waa u waasiciyey ilaahay calaa farisa waruumi reer faris iyo reer ruum ba u waasiciyey wahum laa yacbuduuna allaha dee iyagoon dee ilaahay caabudin bu haddana uwaasiciyay ummadaada in ilaahay risiqa u waasiciyo taa ilaahay weydiin fastawaa jaalisan rasuulka ilahay ba hagaag u fadhiistay oo itiki iyo adigu hagaag buu u fadhiisto faqaala uma qaala wuxuu ihi afii shakin anta ya bna alkhadaabi afii shakin ma shaki ayaad kuma sugantahay anta adigu ya bna alkhadaabi ina khadaaba waa ujeedadu in in tawasuca adduunyo iyo malaadkeed iyo taas oo kale iyo waxyaalaha caynkaasa ama ne tawasuca aakhira uu kasii fiican yahay iyo raaxada aakhira iyo naciimka aakhira inuu ka fiican yahay ka adduunyo ma shaki baa ina khadaabuu kaaga jira ulaaika kuwaasi qowmun qowm weeye cujilat lahum ayibaatuhum waxyaa iyo dee ayibaadkooda inay aakhira waxba kumalihe loo dedejiyay fi lxayaati dunya oo dee kollay ruuxu walow dee taa muslimiintaba loo waasiciyo taas oo kale de haddana iyagu xadi aakhiray kulahaayeen maba jirto in ruuxii muminka ahna adduunye xataa haddii wax lagu siiyana xadigiisa aakhire uu ku leeyihiyo naciimka aakhire uba yaala ayaa ka mudan kana weyn oo dee tan wax la baaldhiga maaha sida xadiidka addunya sijn lmumin wa janat lkafir faqultu istakfir lii ya rasuul dee haddaan qaldamay rasuulka ilahi ilahay dembi dhaaf ii weydii wa kaana waxaanu ah oo ilahay dembi dhaaf ii weydiiba taas ka muqaadiciyeedna wuu kaba soo naqlinaya hada mima yaxtaju bihi man yufadilu lfaqra cala alqani waa masalo hadalkeedu iska dheer yahay oo laga yaabo barhkoodna inay dee ama duxuurtiiyo waxyaala kala diyaariyaan waqtiyadaas hore oo kaleo dee meelo dambe oo marka la eego waxyaala jaanibkii aw munaasibka ahaa dee ayaabay inooguma iman doonaan axaadiistii markaa jaanibkaasee la kala daliishaday malaa waxyaalo inoo horeeyeyna sida xadiidka halkii marka la eego salaad iyo adkaartii kaba dambeysay dahaba ahluduthuur markaas taa xadiidkii oo dee darajaadkii iyo wixii way la tegeen taasna waxba inoo horeeye oo barhkood baa dee halkan faqriga iyo qinnimada kala fadilay oo kan daliishaday buu yihi oo macnuhu uu noqonayo mafhuumku wixii kalba ruuxa dayibaadkii adduunyada loo soo dedejiyaa macnaa wax aakhire uu kaydaysnaa wax kamida isagii dhaafayo oo kale laakiin qorooyinka aantaa lahayn dee waa masale kalaamkeedu malaa intaa kaba dheeri macnuhu waxa weeyaan ujeedadu halkanuun maaha dadkii muminiinta adduunyo shaqo kuma laho waxba kuma laho cahdigii cumar waa taas xataa cid wax qaatay kolkol la waayey oo dee xoolahoodii iyo kunustoodiiba dee nimankii muslimiinta kii baadiyaye xoolihiisa raacaya ina wax la gaadhsiiyeybe waa xadiga rag dadkaa kufaarta nasiibkoodu ayaa ah waxa ay naciim adduunyo gaadheen iyagu nasiib dambe u harhsani maba jirto nasiibka ay leeyihiin waa waxa ay adduunyo ku heleen bal taasun baa ujeedadu ay tahay bal ulaaika qowmun cujilat lahum ayibaati fi lxayaati dunya faqultu istakfir li ya rasuul allah wa kaana wuxua rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh aqsaama mid dhaartay allaa yadkula inaanu u gelinoo calayhina waa dumarkiisa shahran bil waa min shiddati mawjidatihi waa mawjidatihi almawjida waa algadab cadhadiisa adeegeed calihinaye korkoode waxyaalihii ay sameeyeen iyo tadaahurka iyo waxyaalaha taas daraaddeed xataa caatabahu llahu caza wajalla ilaa ilaahay canaantay oo kolley canaantu sheegaya hore inuu soo maro oo halkii arrintii dee yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axala allahu lak tabtaqii mardaata aswaajika iyo taasba weeya canaanta imaka halkan loo jeedaa horeynu uba soo maray xataa caatabahu llahu caza wajal xadiidkii weli waa inoo socda qaala zuhriyu zuhri baa wuxuu yihi faأخbaranii curwaة can caaishaةa qaalat manaa zuhri markii horeba uu inoo warinaya xadiidka laakiin markii hore yuu ka wariyey can cubaydillahi bni cabdillahi bni abi hawr can ibni cabaas taas macnaa imanka in xadiidkii kaba mida weeye xadiidkii laba socoto zuhri xadiid sanadkii horena weeyaanoo sanadkii hore isxaaq ibnu ibraahim iyo maxamed ibn abi cumar sheekha muslim ay ahaayeen cabdurazaaq macmar can zuhri kii unba halkanna socda oo zuhri maha mucallaq ma aha halkan hadalkan kamuu bilaabin ee intii zuhri ka horreysay way inoo taalaaye laakiin maxaa meeshii jira uun qadarkan yare koobane inoo dambeeya dariiqii hore zuhri kumuu warine ahaa can cubaydillahi bni cabdillahi can ibni cabaas ayuu ku wariyey dariiqa dambea curwa can caaisha waana sanad mawsuula kolley riwaayada bukhaari riwaayada muslim aad bay ufiican tahay oo waa kan kala fasriyey bukhaari riwaayadiisa qaarkood sida riwaayada cuqayl iyo rag asxaabta zuriya barhkood adugu waa xertii zuri qaarkood ayaan san u kala soocin faakbaranii curwatu can caaishata aan odhan xadiidkiina uu xidhiidhayo markaa qadarkani riwaayada bukhaari khaasatan qolooyinkaas bacd asaab sida bacd asxaabi suuri sida cuqayl iyo ay warinayaan qadar mudraj buu noqonayaayo riwaayadii kale cubaydullaahi mudraj kuba noqday laakiin riwaayada muslim waa tan kala soocan caaisha maxay tiri qalad oo markaa qadarkan imanka inoo dambeeya ma aha riwaayat ibnu cabaas can cumar ma aha waxa weeyaan zuhri curwu ka warinaya curwana caaisha caaisha maxay tihi lamaa mada markay tegeen tiscun waishruuna laylatan sagaal iyo labaatan habeen dakala calaya rasuul llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baa ii soo galay oo badaa bi waana igu bilaabo ugu horeyn iyadu u yimid taa horeynu takyiirkii meeshiisii kusoo maray faqultu waxaan ihi yaa rasuul llahi rasuulka ilaahayow inaka adigu aqsamta waad dhaaratay anlaa tadkula calayna shahran xalayna waynu soo marray cumaroo markii ay mashrubada kasoo dhaadhacayeen rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ku yidhi ina wuu soo dhaadhacayba waxaad dhaaratay bil baad dhaarato rasuulka ilaahay uu sidanoo kale ugu jawaabay caaishana waa markii dambe uu soo galay bal taaba weeye waadnantii aan xalayna yihi waxay taasi daahir ku tahay bil madaxeed bay ahayd ee bishiina way dhammaatay sagaal iyo labaatanna way ku dhammaatay iyaguna soddon ahaan bay tirsanayiin qolooyinkan caaisha maxay tidhi inaka aqsamta anlaa tadkula calayna shahran haddaan dumarkana inaad noo soo gelin bil baad ku dhaaratay wainaka dakalta waad soo gashay min tisca waishriina sagaal iyo labaatan habeen iyaday kuu dhamaatay acuduhuna waan tirinaya habeenmaa baan u tirinayo dee iyaga warwar weyn baa kuwa taagnaaye habeenki waan tirinayo sagaal iyo labaatan bay arrintu ahayd faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ina ashahra bishu tiscun waishruuna sagaal iyo labaatan weeye macnu maaha bishu intaasay noqotaa oo isagoo dee mubtadahan iyo khabarka adigu lagu xasirinaya bishu inay intaa tahay macnuhu waa ina hada shahra bishan mucayankii dee bilo soddonna way noqdaan waxa weeyaan sagaal iyo labaatanna way noqdaan laakiin bishii maalintaa la joogay ayaa sagaal iyo labaatan kuba dhammaato wa hada shahr sagaal iyo labaatanba weeye uma qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay yaa caaishatu caaishaay inii daakirun laka waxaan kuu sheegayaa amran amar baan kuu sheegaya arrin baan kuu sheegaya falaa calayki ay falaa calayki ba'sun iyo xaraj kolkaaga ma ahaanin anlaa tacjali fiih inaad arrinkaa ku degdegin markaaba qaraar ka qaadna waa arrintii takyiirkaani kuma soo marro riwaayad kala duwan aynu soo arrinay xataa tastamirii inaad la tashatid abaweyki labadaada aaba abaha iyo hooyada uma qara'a calaya alaayata yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wain kuntuna turidna daas xataa balaga ajran cadiima qaalat caaishatu caaisha waxay tihi qad calima rasuulka ilahi wuxuu saa u lahaa wuxuu ogaa wallahi baan ku dhaartee ana abawaya aabbaha iyo hooyaday lam yakunaa inaanay ahaanin liya'muraanii kuwa ifara oo aniga igula taliya ifraaqa inaan iskaga tago saasuu lahaa dee iyagii baa qaban lahaa weeye iyadna waaba inan yare ooma intaasoo intay degdegto ay arrin kaloon laga soo noqon karin markaas firaaqun kama dhalanayo ay qaadato ay doorataa qaalat waxay tihi faqultu waxaa idhi oo fii haadaa ma arrinkaas iyo la joogaaga adiga ilaah iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiro oo la doorto ayaan astaamiru abawaya labadayda amba kala tashanaya fainii uriidu llaha warasuula wadaara alaakhirata ilaah iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhire ayaan doonaya qaala macmaru macmar baa wuxuu yihi faakbaranii ayuubu ayuub baa ii warramay oo wuxuu iigu warramay ana caaishata qaalat caaisha ina tidhi sanadka xadiidkana macmar baa wuxuu yihi faakbaranii ayuubu ayuub baa ii warramay oo zuhri maantoo sheekhiisa uma warramina ayuub ayuub muxuu ugu warramay ana caaishata qaalat sanadkan talo maxaan odhan lahay ma ma sanad mawsuula ma sanad saas ah suya nacam ayuub dee saddeed iyo lixankii lix iyo lixankii buu dhashaa la yidhi caishana sideed iyo konton markaa waktiyadaas horteedu bay dhimatay ba sideed iyo kontonkii ama toddobiyo kontonkii bay dhimatay macnaa ma soo gaadhin caisha halkana waa sidadii nooguma sugnaa marka inqidaac weeye kolkol dee irsaal macnaha caamka waa laga cabiraa inqidaac baa halkan jira muslimna waa ka soo arooriyey dariiq kalena imika ma jirto halkan markay noqoto laakiin horeynu soo maray xadiid abu zubayr can jaabir halkii takhyiirkaynu kuma soo maray isagoo sanadku mawsuul ahaa oo dee tan uu ku yidhi markay tihi cid ha u sheegin oo kale in allaha arsalanii halkan mubaliqa dee waxa weeya isagoo mucaliman muyasiran buu idire laakiin imuu dirin inaan mucanitan mutacanitan taas ahay imuu dirinoo isagoo mawsuul oo dariiq kale mawsuulkaynu intan soo maray laakiin halkan inqidaaco waa jira kolley rashiid alcadaar kitaabkiisa alqurar walfawaa'id waa kitaab muslim iyo axaadiistiisan inqidaac ama irsaal kuma sugaya waxa uu kagaba hadlo waana kitaab kolley aada u mufiid ah wuxuu kaba dhigaa uun arrimahaasani kolley muslim ee halkan baan haynaa waxaa laga yaabaa ilaa dhowr iyo toban meelood oo san meelahan san noqdo inqidaac lagu tilmaamaa inay muslim inta badanna xadiid kaloo mawsuula iyagoo san u raacsan ee muslim bay arrintiisu ahayd inta badan inaanu wax ikhtisaarin ikhtisaar la-aantiisii xadiidkiina isagoo musadintiisii hore ahayd intana ma raacday muu doonin inuu kala gooyo si uu maqlu sheekhadiisii uu kaba maqlay ayuu usoo naqliyey dee gees kalena itisaalku meel kaleu inoogu sugan yahay halkaa hore aynu abu abu zubayr can jaabir ee aynu soo marraynu intan san uguba soo marray isagoo mutasiloo itisaalkiisuna muslim waa kuba sugan yahay arrinkiisuna waxa weeye cudurdaarkiisu xadiidkoo wada socday san inuu u maqlay markaa aanu doonin inuu ikhtisaariyo dee xadiidkiisa wejgiisii uu ku wada wariyo isu raaciyey meelo kalena way jirtaa kitaabka oo dee malaa ilaa dhowr iyo toban meelood kolley gaadhi karta bal kitaabka aan sheegayaana ilaa dhowr iyo toban iyo baa kuba sugan in dhowr meeloodna dhaafeen baa suurtagaleen faqaal markaasaa maxay tidhi laa tukbir nisaaka dumarkaaga ha u sheegin ani ikhtartuka inan ku doortay ujeedada waxay doonaysa hadday doodaan barkood ha baxeeno adduunyaha doorteeno halkaa tirada haydii yaraatee faqaala lah nabiyu sala allahu alayh wasalam ina la waana arrintii dee daro iyo haweeney kayro dumar iyo dumar labada qabo wixii kaba dhexeeye weye wax kale maahe in allaha ilaahay arsalanii wuu isoo diray mubaliqan xaalan i dadka gaadhsiinaya wixii dee shareecadii iyo waxyigii walam yursilnii ima soo dirin mutacanitan xaalan ahay hore lafdiga aan soo sharaxno bacnaa wixii dadka ilaaziminaya waxay kulfa iyo mashaqa ugu sugan tahay tiish i weydiisaba caaisha siaasay doorataan anugu odhanaya qaala qataadatu isagu waa tafsiir qataada wuxuu ihi sakad quluubukumaa lafdiga sakad anaa ayuu fasirayaa maalad quluubukumaa quluubtiinii ayaa leexatay weeya kolley baabkii waa inoo dhammaaday dee fawaa-idiisana inta badan waaban yar raac raacinaye bal umuuraha yar kooban ee aan halkan isu yar baraarujinayno kolley casharkaan ku daynaynaa tan waxaa inoogu sugan rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu dhaartay lafdiga ilaana waa inoo yimi bal waxaana ay tahay horta alilaa xagga luqada alxalifu baa la yidhaha waa dhaarta oo ala yuli ilaaan yata'ala ta'liyan ytala ya'tali markaa itilaan intuba waa dhaarun weeye laakiin markay noqoto fuqahada ayaa waxay ku khaas yeelaan ruuxu hadduu kaba dhaarto haweenaydiisa inuu u tago taas bay lafdigii ilaa ku khaas yeeleene macnaha luqada horta waa dhaar si guud weeye in markaa laakiin markay noqoto ilahu markuu sharci noqonayana kolley xaggan imtinaaca ama wixii zawjada kuba tacalluqsanaaye jimaaceeda iyo waxyaalaha katageeda oo kale jimaaceeda katageeda oo kale iyada horta iyada ma keenayo haddii dhaartaasba ruuxii ay kaba dhacdo waanay isku waafaqsan yihiinbe dee ma keenayo dalaaq horta maaha markaa hore dalaaq ma aha kafaarana kama laazimayso mudaalabo markaasba laga dalbo la yidhaha wixii ka laabana taasi maba jirto ee laakiin in horta waxay jamaahiir alculamaa qabaan markan ilahan xukumka yeelanaya qur-aanka inoogu sugan ee liladiina yu'luuna min nisaa'im tarabusa arbacati ashhur waa marka ruuxu dhaartiisu ay tahay afar bilood iyo wax ka ziyaadsan hadduu afar bilood iyo habeen yidhaaha ama wax ka ziyaadsan markaa ruux muuliya ayuu noqonayaayo xukunkii muxuu noqonayaa in la sugo ilaa afartii bilood markii afartii bilood ay gaadho ayaa meeshii taalle la soo joojinayaayo oo dee bal maalan isagiibaa ah inuu ama ka laabmo ama uu furo hadday dhacdo inuu furi waayo oo uu ku adkaysto kana laabmi waayo marka caynkaasa qaadiga awooddiisu ay imanaysa inuu haweenaydii dalaaq kaga furo kolley waa dalaaq rajciye dee barhkood baa yidhaahaa waktigaa la gaadhay baabay dalaaq noqonaysaa laakiin maye tarabuskaas iyo waxa ayaa jirayay in lasoo joojiyo hadhow la yidhaha ka noqo hadduu ka noqon waayo siina deyn waayo iyada markaa in lagaba furo waayo indiraar bay noqon iyo dhib haweeneydii bal matalan taas laba dhibayo haddii bal matalan sidaa qaadigu kaa furaan waa dalaaq rajciya ciddaduna afartii bilood hadda muu arag ismay aragbe laakiin lama odhanayo dee afartii bilood haday dawaato aqra'ayd waa taasoo waa la ogaya raximkeeduni beriye laakiin ciddadu inay dalaaqi ka bilaabantaha ciddadii markaa dalaaqana markaas bay tirsanaysaa bal taasi waa iyada waa xaggan ilaa waxay nooguma tacalluqsan yaroo khilaaf xanafiya waxyaalaha jira xadiidka umuurihiisa kale hadday dee kolley waa waxaynu markii horeba soo maray nawoweyne qolooyinkiina sharaxaysa halkan halkan uu kuba wada ururiye laakiin waxyaalo badan oo kuwa kaba mida horan uma soo maray oo ama xaggan xirsigii dalabka iyo tanaawubkii iyo ixtijaabkii imaamka oo kale iyo istidaankan iyo ruuxii oo dee edbiyey ilmihiisii xataa ilmo weynba haba noqdo waa kan abubakar iyo cumar baan soo aragnay hablahoodii inay kuba kaceen oo mid kastaba inantiisii dee bal uu gacan saarayba si uu dee arrinkan ugaba gooyo qowlna ay kuba edbiyeen oo kale iyo bal umuurahaas iyo dee xilmigii rasuulka ilaahi iyo sabirkiisii iyo shiddat lwadac cala nisa inay madmuum tahay rasuulka ilahi ba dariiqadiisu tan bay ahayd sabir bay ahayd khiyaarukum khiyaarukum linisaai bu lnisa markaas linisaaihum ayuu yihi bal markaa umuurahaasi waa umuuro xadiidka inoogu wada sugan oo kolley meelo kala duwanna waan ku yar joogsanaya wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk allahuma zidna walaa tanqusna